Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo xirayay barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee Jaamacadda Kismaayo. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, arday, ganacsato, iyo mas'uuliyiin kale, iyadoo munaasabadda lagu soo bandhigay waxyaabo ka tarjumaya dhaqanka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha Jaamacadda Kismaayo, Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed, ayaa sheegay in muhiim u ahaa qabashada barnaamijka toddobaadka dhaqanka.
toddobaadka dhaqanka tahniyadiisa iyo bogaadintiisu iyo meel kasta in nalaga soo riyaaqo way nagu badan tahay waxa weeye dad badan baa ka falceliyey rabitaankuna wuu badan yahay idinka laftiinna waxaan u malaynayaa ee, ka arday ahaan inaanu ku eh, eh, inaynu idinku abuurnay oo inuu toddobaadku idinku abuuray ee jacayl intiinii canakostada ee meelahan ya ene. intaas wax badan baa ka maqan marka waxa weeye raggii iyo gabdhihii iyagu soo arkay xog badan bay hayaan saan sheegay baadiyuhu wax badan buu la maqan yahay Eh, aqoon fara badan baa ku duugan Eh, ruuxu marka uu isagoo shan iyo toban jir ah ama toddobiyo toban jir yimaado aan u malaynin inuunu aqoon lahayn aqoon aan caadi ahayn oo aqoon guri ah oo tii deegaanka ah baa ku duugan Eh, waa arrin muhiim ah ayaana kusii dheeraanine eh, kulli waa la wada mahadsan yahay maamulka iyo macallimiinta ee si gaara saraakiidka eh, i p s iyo hormuud aad iyo aad bay ufaah- eh, u u mahadsan yihiin kasoo qaybgalkooda iyo kaalinta muuqata ay runtii kaga jiraan waxaan leenahay eh, soo dhowaada xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka jaamacadda Kismaayo dadaalka ay sameeyeen.
reer kismaayo gaar bay noo yihiin qaanad gaar ay noogu jiraan waxa meesha jooga ama shirkadda dadka jooga ee ka shaqaynaya ee bulshada u adeegaya ama indhaha waa shirkadda ay ku xisaabtamayso shaqaalahan ama maamul ha ahaadeena waa productiga jaamacadda kismaayo weeye Ee, sidaa darteed waxaa weeye waxaan isleenahay gurigiinni baad soo booqateen iyo meeshii marjaca idin ahayd baad soo booqateen baan isleenahay oo isma martiinayno oo jaamacaddiina dhiganaya xiisooyinka i- ii socda in haddana jaamacaddii iyo dhaqankii iyo waxyaalo badan maanta ee liin xasuusinayo oo dhaqankii qayb aad ka wadaan ee, runtii waxaan ku bogaadinaynaa ardayda oo runtii aad iyo aad u mahadsan iyo jaamacaddaba si guud waxaan baryahan xaadir oo ma aan ahayn waxaad soo jeedinayseen Ee, laakiin waxaan kala soconay beijka aad bay u qurux badnayd runtii waxay ardayda soo bandhigayeen dhaqankaasi aad ugu qurxanaa Ee, waxaan rajaynayaa markaan inay jiri doonin qof ee, dhihi doono war maaragtay aa, gadaal dhaqanka iska geyn doono qof walba wuu u horreyn doonaa insha allah